أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل في الشركة فصل هذا متكان فاصل من وحكى ساره في الشركة شركدي ayuu u fasal yahay halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu uga hadlo sharikada iyo axkaamta ay iska leedahay shirkadu waxay u qeybsantaa laba qeybood shirka qahriya iyo shirka ikhtiyaariya labadaas ayay shirkadu u qeybsantaa shirko qahriye ah oo yacni dad iyagu inta ku heshiiyey waxaanu aan shirko ka dhiganno ma ahane si khasaba ayay shirko u noqdeen si khasabay shirko u noqdeen mooye ijbaari ah shariko ay ku heshiiyeen ma ahan noocaas marka waxaa la yidhaha sharika qahriya noocan labaadna waxaa la yidhaha sharika ikhtiyaariya waa shariko ikhtiyaariya oo dadku khiyaarkooda ay wax isugu darsadeen sheekhu marka wuxuu ka hadli doonaa sharikada qeybta la yidhaaho ikhtiyaariyada waa qeybta si ikhtiyaara dadku ay wax u wadaageen ama ay shirko u noqdeen qismiga qahriga sharikada qahriyada maxaa sharcigu u yaqaana sharikada qasabka ah middan qahriyada waxaa weeye waa sharikatu alwaratha sharikatu alwaratha fii tarikati almeyit waa dadkii dhaxalka wax ku lahaa qofkii meydkii xoolihii uu ka tegey shirkay ku yihiin shirkadaasina sharcigu wuxuu ku tilmaamaa sharika qahriya waa shariko qasaba mooye ikhtiyaarkooda ma ahan wax intay ku heshiiyeen ay yidhaaheen caqdi aan wada saxiixanno oo xoolahan maaragtaahay aan shirko ku noqonno ma ahane sharcigaa sida ka dhigay sharcigaa wuxuu sida uga dhigay qofku marba hadduu geeriyoodo xoolihiisii yaa shirko ku noqonaya jamiicu lwarata dadkii dhaxalka wax ku lahaa ayaa shirko ku noqonaya sharikadaasna sharcigu wuxuu u yaqaanaa shariko qahriya waa shariko aan ikhtiyaarkooda ku imaanin laakiin sharcigaaba sida ka dhigay waa shariko daruuriya oo qahri ah oo ay ku khasban yihiin noocaas marka sheekhu kama hadli doone wuxuu ka hadli doonaa sharikada ikhtiyaariga ah oo dadku si ikhtiyaarkooda ay wax isugu darsadeen qaala shaykhu raximah اllahu tacaala watasixu shirkatu shirkadu way ansaxdaa bishuruudin shuruud ayay shirkadu ay ku ansaxdaa al-awalu shardiga ugu horeeya kownu shariikeyni labada ruuxoo shirkoobaya ahaanshadooda weeye min ahli tawkiili wakiil samaysiga ahalkeeda waa inay ka mid yihiin iyo wa tawakuli wakiil noqoshada ahalkeeda waa inay ka mid yihiin labadooda labada qof oo shirkada noqonaya mid walbee ka mid a waa inuu tawkiilna samayn karo oo u wax wakiilan karo asaga naftiisuna waa inuu wakiil noqon karo shardiga ugu horeeya waa shardigaas shardigaasina waa laga maarmaan maxaa baxay marka in la yihi min ahli tawkiili wa tawakul waxa baxay sharikadii sabigii saqiirkii inuu yidhaaho intuu maalkuu dhiibto shirkaan noqonayn ma ansaxayso liannahu saqiirku isagu waxna ma wakiilan karo cidna wakiil kama noqon karo marka shariikeynka labada qof oo shirkada noqonaya mid walba waa inuu waxna wakiilan karo asaguna uu wakiil noqon karo asaguna inuu wakiil noqon karo waa shardi alawalu shardiga ugu horeeya kownu shariikeyn labada shirkada noqonaya ahaanshadooda min ahli tawkiili wakiil samaysiga ahalkooda waa inay ka mid ahaadaan iyo wa tawakuli iyo wakiil noqoshada qof walbana waa inuu wakiilna noqon karo dadna uu wakiilan karo aلthaani shardiga labaad asiiqatu siiqadii hadalka waa inay hadlaan oo ay yidhaahaan mid walba uu yidhaaho shirko ayaan kula noqday mid walba waa inuu yidhaaho shirkaan kula noqday waana kuu idmay tijaarada iyo ganacsiga inaad tasaruf aada ku samaysid wa huwa midkan madkuurka ah ee lasoo sheegay oo siiqadu lafdun waa lafdi ay malfuudun wax lagu dhawaaqo lafdigaasoo yadullu tusinaya cala alidni idanka tusinaya fi tijaarati ganacsigiina laysku idmay waa inuu mid walba saaxiibkiis uu tijaarada u fasaxo oo u idmo oo mid walba uu yidhaaho ishtaraknaa waxaan shirko ku noqonnay calىa an yatasarafa kullu mina fii maali saaxibihi mid walbe annaga naga mida waxaan shirko ku noqonnay qof walba maalka saaxiibkii inuu ku tasarufi karo oo xoolaha dukaanka haddaad timaadid dukaanka adigu aad iibin karto anna haddaan imaado dukaanka inaan iibin karo mid walba midka kale xoolaha inuu ku tasarufi karo oo tijaaro iyo ganacsi ugu tasarufi karo waa inuu u fasaxo lafdigaas waa inuu cad yahay oo la helo lafdi sariixa oo mid walba uu yidhaaho ishtaraknaa calىa an yatasarafa kullu mina fii maali saaxibihi waxaan shirko ku noqonnay mid walba annaga naga mida maalka saaxiibkiis inuu markaa ku tasarufi karo wahuwa midka lasoo sheegay madkuurka siiqadu lafdun ay malfuudun mid lagu dhawaaqay wey lafdigaasoo yadullu tusinayo cala alidni idan tusinayo fi tijaarati laysku idmay mid walba inuu yidhah maalka saaxiibkii waxaan kuu idmay tijaaro inaad maalkii gedgediso inaad iibiso ayaan kuu fasaxay mid walba waa inuu yidhaaho lafdigaa in la helo shardigu athaaliثu shardiga saddexaad kownul maaleyni labada maal ahaanshadooda weeye mithliyeyni laba mithli waa inay labada maalba ay noqdaan walow kaana almaalu daraahima maalku hadduu doono daraahim ha noqdo oo lacagihii xilligii hore la isticmaali jiray ayaa daraahim la dhihi jiray daraahimtaasoo maqshuushatan ee la qasay ay laysat khaalisa daraahim la qasayoo xataa saafi aan ahayn maalkuba ha noqdee wuxuu inay maal yihiin maalkuna weliba uu yahay maal mithli ah maalkaa wuxuu u qeybsamaa laba qeybood xagga sharciga mithli iyo mutaqawin maalka xoolaha waxaa loo qeybiyaa mithli iyo mutaqawin walmithliyu mithliga horaan kusoo qaadanay baabusalam markaan maraynay huwa maa xasarahu kaylun ow wasnun wajaaza salamu fiihi maa xasarahu kaylun mithli waxaa la yidhaha wixii la beegi karo ee beeg lagu soo koobi karo ow wasnun ama la miisaamo miisaan lagu soo koobi karo wajaaza asalamu fiihi beeca salamka la yidhaahna uu ku bannaan yahay kaasa waxaa la yidhaha mithli maa xasarahu kaylun wixii beegu uu koobi karo oo wasnun ama miisaanku uu koobi karo wajaaza salamu fiihi salamkuna uu ku bannaan yahay haadaa huwa almithliyu kaasaa sharcigu wuxuu u yaqaanaa mithli marka maalkii mithliga ahaa muxuu sheekhu mithaal usoo qaatay wuxuu yidhi walow daraahima walow kaana almaalu lmithliyu maalka mithligaa hadduu doono daraahima lacagihii daraahimtaa haba noqdo daraahimtaasoo maqshuushatan ee la qasay ay laysat bikhaalisa dirhamku waxaa weeye waa fido lacag fidaahoo qalin ka samaysan ay ahayd fidadaas inay khaalis tahay lacag khaalis oo fido ka wada samaysan inay tahay shardi ma ahan walow xataa lacag aan fido khaalis ahayn ee macdan iyo macaadin ay lagu dhex qasay laakiin lacag ahaan loo jaray hadday doonto ha noqoto fido khaalisaba lacagtugiisan ahaan maxaa soo gelay marka sheekhu maadaama uu yidhi walow daraahima daraahim ba allaha ka dhigo hadduu yidhi daraahimtu waa la miisaami jiray iyo dirhamka iyo dinaarka mid walbaa lacago la miisaamo ayay ahaan jireen waxaa marka meesha soo gelaya lacagahan mulxaqa looga dhigay oo la haleeshiiyey fidadii iyo dahabkii la haleeshiiyey dirhamka iyo dinaarka lacagaha la haleeshiiyo leanna waxaa weeye sidii dahabkii iyo dinaarkii ayaa loo isticmaalaa lacagaha xilligan la isticmaalaya waxbaa lagu kala iibsadaa waxaa soo gelaya lacag soomaaligayaa shirko lagu noqon karaa dolarkiyaa shirka lagu noqon karaa ilaa daraahim iyo danaaniirba shirkaa lagu ahaan jiray maadaama daraahimta iyo danaaniirba shirbo lagu ahaan jiray lacagahan xilliga la isticmaalona inta laysku darto baqaar ama maaragtaa yacni wax la mida waa lagu furan karaa ilxaaqan bidaraahimi wa danaaniir waxaa la haleeshiinaa daraahimtii iyo danaaniirtii ayay la mid yihiin oo la haleeshiin athaaliثu shardiga saddexaad kownulmaaleyn labada maal ahaanshadooda midliyeyn laba midli waa inay noqdaan walow daraahimaba allah ka dhigo daraahimtaasoo maqshuushatan ee la qasay oo khaalis aan ahayn araabicu shardiga afaraad an yakuuna labada maal waa inay ahaadaan min jinsin waaxid hal jinsi waa inay ahaadaan jinsigaasoo waaxidin ee mid ah bisifatin tilmaanna waa inay ahaadaan tilmaantaasoo waaxidatin ee mid ah labada maal oo laysku daranayo oo lagu shirkoobayo hal jinsi iyo hal tilmaan inay wataan waa shardi lianlaa yatamayazaa si aysan u kala soocmin wuxuu inay isku qasan yihiin oo nin walba markii la isku qaso lacagihii iyo ama wixii raashinkii lagu shirkoobayey inuusan qofman dhihi karin waa kan qeybtaydii qeybtaydina waa kan ayaa la dooni wuxuu waa inay hal sifana yihiin hal jinsina ay isku yihiin falaa yasixu marka ma ansaxayo fii burin axmara biabyada in layskula shirkoobo bur guduudan iyo bur cad ayaa laysku darsado oo lagu shirkooba halaleeyay nina bir guduudanu wataa nina muxuu wataa bur cadu wataa haddii waa la kala sooci karaa leanna minkan wuxuu leeyahay aniga maalkaygi waa kan burkan guduudan wey kanna wuxuu leeyahay anigana burkan cad wey marka saasay shirkadu kuma ansaxayso shirkada waxaa shardi ah min jinsin waaxid bisifatin waaxida hal jinsi bur ya bur waa inay isla noqdaan gelley iyo gelley waa inay isla noqdaan beriis iyo beriis waa inay isla noqdaan haddii lagu shirkoobayo raashin raashin lagu shirkoobayo waa inay sidaa noqdaan haddana bisifatin waaxida hal sifana waa inay iska noqdaanoo bur wada guduudan waa inuu noqdo ama bur wada cad waa inuu noqdo laakiin wixii inaysan kala soocnayn ayaa shardiyahoo wixii haddii la kala sooci karo nin walibaa uu dhihi karo waa kan maalkaydii ma ansaxayo sharikadu sharikadu ma ansaxayso alkhaamisu shardiga shanaad khaldulmaaleyn labada maal isku qasidoodii weeye qabla alcaqdi heshiiska ka hor intaanba caqdiga uusan dhicin waa in labada maal meel la isugu keeno aanna la kala garanaynba kanina waa maalkaagii kanna waa maalkaagii inaan la dhihi karin ayaa la rabaaho qabla alcaqdi in maragtaa laysku qaso labada maalin waa shardi falaa yakfii ma ku filla bacdahu bacda alcaqdi heshiiska ka bacdi in la yidhaaho khaldigiyaa la samayn oo laysku qasi intii heshiiska uusan dhicin ayaa waxaa la doonay maalkii in laysku keeno oo labadii maal aan la kala garanayn markaa kabacdi heshiisku ha dhaco caqdigu ha dhaco wayatasarafu kullu waaxidin mid walibahina wuu ku tasarufaa kaasoo minhumaa labadii shirko ka mida labadii shariikeynkaa ka mida bilaa dararin dhib la-aan ayuu ku tasarufaa maalka laba qof hadday shirko noqdaan oo lacago intay isku darsadaan dukaan ay ku furtaan mid walibaahi dukaankii wuu ku tasarufi karaa beec iyo tijaaro kan intuu yimaado dukaankii waa iibin karaa kanna intuu yimaado dukaankii waa iibin karaa laakiin tasarufkaas maxaa shardiya bilaa darar tasaruf dhib keenaya waa xaaraan inuu dukaanka ku tasarufo tasarufka dhibka keenaya maxaa ka mid a qof uusan garanayn oo kafiil uusan ka hayn markhaatina uusan u haynin inuu deyn iska siiyo xoolaha kaligaa hadduusa haddaadan lahayn oo xooluhu xoolo sharika ay yihiin sharcigu wuxuu ku amray ixtiyaad dadaal dheeraada sidii maalkaaga khaaska aad ugu dadaali lahayd dadaal kaloo dheeraaduu sharcigu ku amray leannu maalkaaga ad waad cafin kartaa hadduu xataa kaa lumo ama qofka uu kaa inkiro waad iska cafin kartaa dhib ma laad dhihi kartaa laakiin xoolo bini aadama waxa meesha yaalla maadaama wax meesha yaalla xoolo bini aadam ay yihiin dukaankii adigu markaad iibinayso qofkii kuu soo galaba haddaad deyn iska siiso war qofkan muxuu yahay berri xaggee loo raacaa marjiciisu kalama fiirin qof walba wey hordaynsi iska qaado iska qaado iska qaado xaaraan wey taas waa tadyiic maalilgayr xoolihii xuquuqdii bini aadamka oo la dayacayaa ka dhalanaya walidaalika marka sharci wuxuu kuleeyahay wayatasarafu kullu waaxid minhuma bilaa darar markaad xoolaha ku tasarufaysa waxaa shardiya dhib la-aan waa in maalkii aadan dhibaynin oo dhibaato aadan u geysanaynin tusaalaha dhibka maxaa ka mid ah waxyaalaha dhibka tusaalihii sheekhu kusoo qaatay wuxuu ku yidhi falaa yabiicu ma gadi karo ninkii shariiga ahaa oo xoolaha iibinaya mu-ajalan baycan beec ma gadi karo beecaasoo mu-ajalan la muddeeyey bilaa idninaa loola jeeda hadduusan saaxiibkii ka fasax qaadan beec yacni muddo ah waa deyn muddo la qabsanayo xoolihii dukaankii iska daldalo dukaankii markaad daldalatid waan ku deymiyey deynkaana bisha ramadaan markii la gaaro iska keen saaxiibkiina ma fasixin oo ma dhihin deyn wax ku iibi deyn mu-ajala wax ku iibi ma dhihin de ma banaana markaas lama ogola dararkay ka mid tahay dhibka sharcigu uu diidayo ayay ka mid tahay xoolihii inaad iska iibiso beec muddaysan oo mu-ajala oo haddana saaxiibkaa uusan kuu idmin falaa yabiicu ma ma gadi karo bilaa idnin ayaa loola jeedaa idan la-aan ma gadi karo baycan mu-ajala beec la muddeeyey idan la-aan ma gadi karo walaa bigayri naqdilbeled magaalada lacagta laga isticmaalo lacagtaa gayrkeedna kuma gadi karo walaa biqabnin kedinna kuma gadi karo kedin iyo khayaano qabnigaasoo faaxishin ee foolxun walaa yusaafiru mana la safri karo bihi bilmaali maalkii sharikada ahaana safar lama geli karo waxyaalahaas oo dhan waxay ka mid tahay suwar min adarar muuqaalada dhibkay ka mid tahay dhibka la diidayo ayay muuqaaladaas ay ka mid yihiin wuxuu ku yidhi sheekhu walaa bigayri naqdi lbaled magaalada lacagta laga isticmaalo lacagtaa gayrkeed kuma gadi karo magaaladii lacag aan laga oqoonba oo ku gaday lacag aan laga oqoon oo waxay joogto iyo qiimaheeda cid taqaana aysan jirin ninaa u yimid lacag ajnabi wata lacag ajnabi wata dukaankii uu ka iibina war loor bura isii lacag u sota waxay tahay iyo wax sarifkeedu u yaal lama yaqaan waa xaaraam lama iibin karo dararkay ka mid tahay xaggee la geynaa lacagihii lacagihii xaggee la geynaa walaa biqabnin faaxishin kedo oo fool xunna kuma iibin karo kedada foosha xun ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa baksi ziyaado ah nusqaan ziyaado ah inuu iibiyo oo beecii uu baksiyo aada u dilo oo badeecadii uu dulleeyo oo maalan shaygii tobanka doolar la iibinayay qofkii hadduu hal doolar u cafiyo waa waxa dadku iska cafiyaan ama nus doolar u cafiyo dhib male waa la musaabaxa waxyaalahaas oo kale laakiin wixii tobanka doolar la iibinayay hadduu yidhaha ka waran shan doolaraan iibina shan doolar ayaan iibin waa waxaan macquul ahayn waxaan macquul ahayn ma iibin karo qabni faaxisha wax fool xun waxyaalahaas oo kale walaa yusaafiru bihi bilmaali maalkii oo sharikadana safar lama geli karo oo intuu magaaladii kala safro magaalo kale ayaan ganacsiga u raraa ma dhihi karo bilaa idni asagoo saaxiibkii ka fasax qaada hadduu saaxiibkii ogeysiyo uu yidhah war meeshan xoogaa badeecadu way ku socan weysay magaalada muqdisho laakiin aan ka rarno oo magaalo kalean rabaa inaan u raro fasax ma ogoshahay haa hadduu yidhaha hala safro laakiin ninkii oon ogeyn hadduu habeen gooreeyo oo maalkii habeen la gooreeyo xaaraan wey taas xaaraan lama ogolo walaa yusaafiru bihi bilmaali lmushtaraki maalkii shirkada lagu ahaa lalama safri karo hal qof safar oo madax bannaan isagoon saaxiibkii u sheegin lama geli karo walikullin mid walba wuxuu iska leeyahay labadii qof oo shirkada ka mida mid walba wuxuu xaq u leeyahay faskuhu ayuu leeyahay fasku caqdi shirka heshiiskii sharikada inuu qof walba ka baxo oo uu iska fasakho xaquu u leeyahay mataa shaaa waktigii uu doono qof walba waktigii uu doono ayuu wuxuu dhihi karaa heshiiskii aniga waa ka baxay lacagtiidii hala ii celiyo waktiguu doono leanna waxaa weeye sharikadu waxay ka mid tahay min alcuquud aljaa'izati min aljaanibeyn heshiisyada labada dhinacba ay ka bixi karaan ay ka mid tahay qofkanina waa ka bixi karaa kanna waa ka dhibixi heshiis lagu khasban yahay ma aha ilaa qiyaami saaca inuu iska sii socdo heshiis lagu khasban yahay ma aha laakiin sharcigu qofku wuxuu u fasaxay heshiiskan oo kale inuu ka bixi karo dhihi karo war aniga waxaa ila soo gudboonaaday duruufo duruufahaas awgeed waxaan rabaa hantidaydii in la ii celiyo sharikadii dhanna aan sidaa uga baxo xaquu u leeyahay sharciga xaq u siiyo walikullin mid walba wuxuu xaq u leeyahay faskuhu fasxu caqdi sharika heshiiskii sharikada fasakheedii mataa shaa waktigii uu doono wayanfasikhu wuu fasakhmaa caqdu sharika heshiiskii shirkada wuu fasakhmi bimowti axadihimaa labadii qof oo shirkooday midkood midkaas dhimashadiisii ayuu caqdigu ku fasakhmaa heshiiska shirkadu waxyaalaha ay ku fasakhmaya waxaa ka mid a labadii qof oo shirkada ahaa ama saddexdii qof oo shirkada ahaa midaa dhintay mid hadduu dhintay midkaas dhinaciisa heshiiskii waa ka fasakhmay midkaas dhintay dhinaciisii heshiiskii shirkada waa ku fasakhmay maxaa loo baahan yahay marka dadkii waratada ahaa iyo agoontii laga tegey agoonta dadka mas-uulka ka ah hadduu adeerkood joogo ama awowgood joogo waa in markaa la khiyaar geliyo oo agoontii inta loo yeero qofkii mas-uulka ka ah la yidhaaho war heshiiskii shirkada qofkani hadduu dhintay dhinaciisa uu ka fasakhmaye xoolihiinii ma idiin celinaa oo kambeniga ma ka soo saarnaa xoolihii agoonta mise adigoo adeera ama awoowaa waxaad ogoshahay kambenigii in sidii xoolihii ay ugu jiraan agoontii oo lagu shaqeeyo qofka marka weligaahe mas-uulkaahe ama adeerkii ha noqda ama awowii ha noqdo wixii maslaxada agoonta ugu jirto ayuu intuu ka soo fiirsado wuxuu leeyahay maslaxo waxaan u arkay xoolihii inaan la baxno soo saar xoolihii agoonta ama wuxuu leeyahay maslaxo waxaan u arkay shirkadii in loogu shaqeeyo leanna agoontii ma shaqaysan karaan qaab loo shaqaystana ma yaqaanaan aniguna ganacsi ima furo marka hadba siduu maslaxo u arko markaa kabacdi muxuu sameynaya tajdiid اlcaqdi heshiiskii inuu soo cusbanayo yihaaho waa idin fasaxaya sideedii ha lagu wado mas-uul yani aytaam qofkii agoonta mas-uulka ka ahaya sidaa dhahay oo maqaamkii istaagaya laakiin iyagoo maaragtaay dadkii agoontii mas-uulkoodii aan loo yeerin in kambenigii iska sii socdo oo maslaxadii agoontaba aan la warsanba qofkii kambeniga wax ku lahaa waa geeriyooday isagoo qofkii geeriyooday loo yeeri maayo agoontii qofkii mas-uulka ka ahaa waa la iska wadaa tasarufkii lama ogolo taasoo kale haddii dadka shurakada mid ka mida uu geeriyoodo agoonta dadkii mas-uulka ka ahaa waa in loo yeero la yidhaha heshiiska ma ka baxaysaan mise sidiisay shirkada aada ugu jiraysaan xoolaha in loo yeero waajib sharciyo waajib sharciya hadba sidii maslaxada u arkaan hadba sidii maslaxada ay u arkaan wayanfasiku u fasakhmaa caqdiga sharikadu bimowti axadihimaa labadii shirkada ahaa midkood midkaa dhimashadiisii ayuu ku fasakhmaa wa junuunihi junuuni اlaxad midkood waalidiisana waa ku fasakhmi wa iqmaa'ihi iqmaa'i اlaxad midkaa mir daboolkiisana isaguna waa ku fasakhmi mid ayaga ka mida ayaa waashay ama waa suuxay waa mir daboolmay ama waa geeriyooday intaasoo mas'alaba waa ku fasakhmi caqdigii sharikadu wa shariiku shariiga qofka saaxiibkii shirkada la-ah amiinun ruux la aaminay sharcigu gacantiisa wuxuu ku tilmaamay yaddul amaana xoolahaas ammaanay kugu yihiin ha ku takrifali inaad ku takrifasho ama wax darar u keenaya saaxiibkii shirkada kugula ahaa inaad samayso xaaraan maadaama marka gacantiisu yaddul amaano ay tahay ruuxa shirkada ah fa yuqbalu waxaa la aqbalaa qowluhu qowlu shariiki ninka shariigaah hadalkiisa waa la aqbalaa kii shariigaaha hadalkiisa waa la aqbali fi raddi celintiina uu ku hadlay xoolihii waa u celiyey waa kala baxnay hebel ayuu yihi walkhusraanina waa laga aqbalay uu ku hadlay xoolihii waa khasaareen boqol kiiba konton ayaa xoolihii khasaaray waa laga aqbalay khasraada khasaaradaasoo fii maali shir shirkati shirkada maalkeeda maalkaan dhexdiisa ahaatay watalafi talafkana waa laga yeelaa xoolihii o dhanba waa iga baabeeno waa talfeen waxaasoo dhan waa laga aqbalay laakiin maxaa looga aqbali bilyamiin dhaaraad mari maani waa laga aqbali saasay noqotay haye haye iska soco ma jirto bilyamiin bilyamiin haye ma jirto ka soco dhaaro dhaaraa looga yeelay wa shariiku ruuxa shariiga ah amiinun ruux la aaminayo maadaama la aaminay fa yuqbalu qowluhu qowlu shariiki shariiga qowlkiisa waa la aqbali fi raddi ayaa lagu aqbali celinta oo celinta maxaa loola jeedaa yacni wuxuu leeyahay linasiibi shariiki ruuxii aniga shirkada ila ahaa intii lacagihii uu meeshan ku lahaa waa siiyey waa u celiyey dhaaro waa hadduu kii kale inkiro haddii laisla qarsan yahay dhibbo iman maayo kii kale hadduu inkiro wey masalada waxaa laga hadlaya kii kale inkiray wuxuu leeyahay ima siin xoolihii meeshay igu jiraan yaa la dhaarinaa xaqulyamiin liman xaqa dhaarta yaa iska leh xaqa dhaarta waxaa iska leh midkaan dhahayo ku doodaya xoolihii waa celiyey ku dhaaro inaad shariigga xoolihii u celisay hadduu dhaarto isaga iyo ilaahisbeen hadduu ku dhaarto isaa ku khasaaray isaa ku halaagsamaya walkhusraani khasaaradana waa laga aqbali khasaaradaasoo fii maali shirkati shirkada maalkeeda maalka dhexdiisa ahaatana iyadana waa laga aqbali ninaa gacanta ku hayay maalka oo gedgedinayay oo ganacsi ku sameynaye oo shirkada ahaa oo shirkada wax ku lahaa xoolihii waa khasaareen xoolihii waa khasaar meeshii faa'iido laga sugayay ra-sulmaalkiiaba khasaarayo boqol kiiba konton ra-sulmaalkii ma hayo kii kalena waa diidayo wuxuu leeyahay xoolaha isagaa luunsaday isagaa luunsadayee faa'iidaaba la helay wax khasaaraa ma jiraan labadooda ayaa loo rumaynaa dhaarta waxaa loo rumaynaa ninka shariiga ah oo maalka gacanta ku hayay leanna yadduhu yaddulamaana gacantiisu yaddulamaana qofka gacantiisu yaddulamaana haddii sharcigu ku tilmaamo isagaa dhaarta iskale dhaarta isagaa loo rumay watalafina waa loo rumaynaa oo waa laga aqbalay talafka maalkii oo dhanba maba hayoba waa iga talf waa baaba-ay hal shilin maalkii kama hayo haddee talafkaas marka waxaa loogu rumaynayo dhaaraa la leeyahay waa in idacaahu bilaa sababin aw sababin khafiy labadaas mas'ala loogu rumayno haddii markaas uu sheegay bilaa sabab ayaa xoolihii u talfeenoo aafo samaawiyaha isaga timid u leey xoolihii way baabeen sababta sheeg sabab maahane aafo samaawiyaha u timid aafo samaawiyaha u timidoo laygama xadin laygama dhicin xoolihii waa iska talfeen dhaaro aa loo rumayna hadduu dhaarto aw sababin khafiyin masalada labaada loogu rumaynayo waxaa weye talafka hadduu sabab sheegto laakiin sababtu ay qarsoon tahay sababta qarsoon maxaa ka mid a ka sariqa xatooye wuxuu yihi xoolihii baqaarka anigoo iska fadhiya tuugaa yimid tuugaaba xaday bu tuugaa xaday dhaaro dhaara ka hortaala hadduu sheego bilaa idicaahu bilaa sabab aw sababin khafiyin aafo samaawiyahu sheegtay ama sabab qarsoonu sheegtay sida tuuganimo in laga xaday xoolihii laga xaday ayuu sheegtay dhaaraa laleeyahay markaas hadduu dhaarto markaa waa laga tegi hadduu been ku dhaarto asagaa ku khasaarayo baabulwakaalati haadaa midkani baabulwakaalati wakaalada ayuu u baab yahay wakaalada sharciga waxaa lagu yidhaha waa tafwiidu shaksin amrahu ilaa aakhara fii camalin maksuusin calaa wajhin maksuus tafwiidu shaksin waa shaksi bandhigidiisii amrahu amarkiisii uu u bandhigo ilaa aakhara qof kale arrimihii asagu uu samaysan lahaa ayuu qof kale u bandhigaa oo ii sameeyuu leeyay fii camalin maksuus camal maksuus oo la khaas yeelay ayuu qofkii arrinkiisii ugu wakiilana u bandhiga calaa wejhin qaab ayuu ugu bandhiga qaabkaasoo maksuusin la khasiso bc shuruudda soo socota w calaa wejhin maksuus waxaa loola jeedaa iska wakiilo ma ahane shuruud ilaado qaab khasisan marka sharcigu saasuu wakaalo u yaqaanaaho waa arrimahaagii arrimo ka mid a inaad qof u bandhigto oo tiraa arrimahaygii adaan kuu wakiishay kaasaa wakaalo la yidhaha wakaalada iyo shuruudda laha waxay iska leedahay wakaaladu arkaanun tiirar tiiraray ku dhisan tahay yidhah alawelu tiirka ugu horeeya almuwakilu qofka wax wakiilanaya horta qof wax wakiilanaya waa in la helo muwakila la yidhaha qofka wax wakiilanaya wa sharduhu shardu lmuwakil qofka wax wakiilanaya shardigiisii sixatu mubaasharati maa shay la saaxiibidiisa la saaxiibiddaa ansixideeda w shaygaasoo wakala fiihi fi shay shayga dhexdiisa uu qofka u wakiishay waa inuu isagu la saaxibi karo bimilkin bisababi milkin milkinnimo sababtees inuu shayga kula saaxiibo waa inay ansaxayso oo wilaayatin bisababi wilaaya ama wilaayadii mas-uulnimo wilaayadu mas-uulnimo w mas-uulnimo sababteeda waa inuu shayga inuu ula saaxiibo ee ansaxayso waa shar qofka wax wakiilanaya shuruuddiisii qofka waki wax wakiilanaya waxaa shardi ah waxa uu qofka u wakiilanayo inuu asaga inuu sameeyo ay u ansaxayso qofka waxaad u wakiilanayso wax adigu aada samayn karto waa inay tahay bimilkin ood ku samayn karto adaaba iskale wax oo ku tasarufi kara milki ama milki uma lihid shaygan aada qofka u wakiilanaysee wilaayo mas-uulaad ka tahay maalan qofaad waxaad leedahay war lacagtan qaado waxaan kuu wakiishay inaad xoolaha neef iigu soo iibi neef lacagtan iigu soo iibi dee lacagtii markaad qofkan aada u wakiilanayso adigiiba waad samayn kartaa soo maha beeci adigu waxaad ku samayn kartaa lacagta milkigaagiiw waa milkiyaddaadi wilaayadana maxaa ka mid a wilaayada waxaa ka mid a qof yatiima oo agoon ah lacag uu iska leeyahay qofku waad u wakiilan kartaa intaad u dhiibto war lacagtan lacag agoon weeye waxaa ugu soo iibi hadee lacagta adiga iskama lihid ogaa bimilkin ma ah waa biwilaaya lacagta adigu kuma tasarufi kartidoo milkigaagii ma aha laakiin waa lacagaad mas-uul ka tahay waxa aada mas-uulka ka tahay waad wakiilan kartaa waxa milkigaaga rasmigaana waad wakiilan kartaa xoolo aadan lahayn laakiin adigu aada mas-uul ka tahana oo wilaayadooda aad leedahana qof waa u wakiilan kartaa taasi shardiga sixatu mubaasharati maa shay la saaxiibidiisa ansixidiisa way shaygaasoo wakala fiihi shayga uu qofka u wakiilanayo bimilkin inuu kula saaxiibo inay ansaxayso waa shardi oo wilaaye ama mas-uulnimo inuu kala saaxiibo inay ansaxayso waa shardi waxaan qofka u wakiilanaysid waxaad leedahay waa inay yihiin ama aada mas-uulka tahay waxaad mas-uulka tahay maxaa baxay marka waxaa baxay falaa yasixu ma ansaxayo tawkiilu sabiyin saqiir wax wakiilashadiisii waa min idaafati min idaafati اlmasderi ilaa faacilihi waa masderkiiyo faacilkii loo adiifiyo tawkiil sabiyin sabigaa wax wakiilanay isagaa faacilkii ah falaa yasixu ma ansaxayo tawkiilu sabiyin saqiir wax wakiilashadiisii saqiir inuu wax wakiisho ma ansaxayo wamajnuunin ruux waalan wax wakiilashadiisii ma ansaxayo leannu iyagaan ba wixii samayn karin waa shardigii aan soo marnay muxuu ahaa waxa aada qofka u wakiilanayso waa inaad adigu samayn karto adigu inaad samayn karto saqiir marka inuu adiga ku wakiisho saqiirka inuu ku wakiisho oo ku yidhaaho waxaan kuu wakiishay waxaa iisoo samee waxaa iisoo samee ma ansaxayso leanna waxaa weeye isagiianba wixii la saaxiibi karin isagaa maalkiisi muxuu yahay maxjuuru calayhi waan soo marnay baabulxajir baabulxajir waxaan ku soo qaadanay almajnuun wasabiyu kullu minhumaa maxjuur qofka waalan iyo saqiirka xoolahooda way ka xayiran yihiin ayaan soo marnay qof marka xoolihiisii ka xayiran qof kale asagu ma wakiilan karo ma wakiilan karta falaa yasixu ma ansaxayo tawkiilu sabiyin saqiir wax wakiilashadiisii wamajnuunin qof waalan inuu qof kale wakiisho isaguna ma ansaxay leanno isagiianba wax samayn karin qofku inu wax samayn karo ayaa shardi ah walamra'atin haweeney wakiilashadeediina ma ansaxayso alajnabiya ayaa loola jeeda ruux ajnebi ah inay haweeney wakiil ka dhigato fi nikaaxi nikaaxii inay wakiil uga dhigato haweeney ma ansaxayso leanno iyadii horta maxaa shardi ahayd waxaad qofka u wakiilanayso inaad adigu samayn karto iyadu ma isnikaaxin kartaa islaantii inay tiraa anaa nafteydii hebel isku nikaaxiye wixii ayadaysan samayn karin qof kalena uma wakiilan karto qofka waxa aad u wakiilan karto waxaa shardi inaad adigu samayn karto inaad ugu samayn karto bimilkin oo wilaaye ama milki inaad ugu samayn karto ama wilaayo inaad ugu samayn karto haweeneydii marka nin ajnebi ah inay tidhaaho waa ku wakiishay oo nikaaxiyaan kuu wakiishay ma ansaxayso laakiin weligeedana weligeeda iyadu way ansixi inay wakiilato idan lafdulidni way ka cabiri kartaa lafdulwakaalana way ka cabiri kartaa lanna weligeeda wey lafdulwakaalay cabiri kartaa ama waxay cabiri kartaa lafdulidni walaalkeedoo kale aabbaheedoo kale waxay leedahay waa kuu idmay inaad hebel igu nikaaxiso hebel aad igu nikaaxiso waa kuu idmay ama idanka intay dhaafto lafdulwakaalay cabiri kartaa lafdulwakaala walaalkayo waxaan kuu wakiishay hebel inaad igu nikaaxiso ayaan kuu wakiishay ama wakaalo ha cabirto ama lafdulidan ha cabirto weligeeda waa loo ogoliyay walaalmar'ati islaanta iyadana wakaalashadeedana ma ansaxayso alajnabiya fi nikaaxi ajnabi inay nikaax u wakiilato iijaaban wa qabuula iijaabkii iyo aqbalkii labadaba ma ansaxayso wayasixu idnuhaa liweliyihaa bisiiqati tawkiil uu ku yidhi ibnu xajar laakiin weligeeda waa ansixi inay u idanto bisiiqati tawkiil qaabka tawkiil weligeygi waa kuu wakiishay inaad nikaaxiso way dhihi kartaa ama waa kuu idmay lafdiga idnina waa cabiri kartaa labadaba laakiin qof aan weligeedii ahayno meel iska jooga weligeedii oo halkan jooga qof ajnabi inay tara war hebel waa ku wakiishay hebel igu nikaaxi weligeedina wuu jooga ma ansaxayso taas oo kale wayasixu waxaa ansaxaya tawkiilu lacmaa indhoolaha wax wakiilashadiisii fii naxwi daycin wa ijaaratin wa hiba indhoolihii beecii ijaaradii hibadii waxyaalahaasoo dhan inuu qof u wakiisho iyadana waa ansixi leannahu indhoolaha isaga wakaalada inuu yidhaaho waxaan kuu wakiishay waxaa inaad ii soo iibiso way ansixi wain lam tasixa mubaasharatu lahu wixiina asagu lama baashiri karo wax ma soo ijaari karo wax ma beecin karo lidaruura isaga loogu fasaxa wax asagu uusan samayn karin qof waa u wakiilan karaa masalada waa laga soo reebayo waa daruuro daruuro leannahu beeci asaga ma samayn karo laakiin wax waa u wakiilan karaa ewelna maxaan soo sheegnay qofku wuxuusan samayn karin qof kale uma wakiilan karaan masaladan maxay tahay indhoole beec kama ansaxayo laakiin wakaaladii waa ansixi leanno beeci shuruuddiisa waxaa ka mid a shayga in la arko shaygii in la arko ayaa ka mid a oo la khayaani karaa indhoolihii qof aan ilaahay ka baqayn beeciyuu ku khayaani kara illa wixii uma jeedo oo ma arkayo wayasixu waxaa ansaxayo masaladii hore laga soo reebi tawkiilu lacma indhoole wakiilashadiisii beecii iyo ijaaradii iyo hibadii iyo waxyaalaha qof inuu wakiisho waa ansixi athaani rukniga labaad laha arkaanun ayaan soo marnay wakaaladu arkaanay leedahay alawal almuwa muwakil athaani rukniga labaad alwakiil waa ruuxii wakiilka laga dhiganayo ruuxa wakiilka laga dhiganayo wa sharduhu shardu lwakiil ruuxa wakiilka laga dhiganayo shardigiisii sixatu mubaasharati tasarufi tasarufka la saaxiibidiisa ansixideedii wey linafsihi naftiisa inuu u tasarufo waa inay ansixayso horta naftiisi asagu xoolihiisa inuu ku tasarufi karo wakiilka xoolihiisa inuu ku tasarufi karo shardi waa oo xoolihiisii aan isaga sharcigu uusan ka xayirin isagii hadduu maxjuuru caley yahay ma la wakiilan karaa nin maxjuuru caleyho maalan safiih ah safiiha waan soo marnay macnaha loola jeeday safiihi mubadirkii majnuunkii sabigii dadkaasaad xoole inta lacag u dhiibata waxaa tihi waxaan ku wakiisha wax ii soo iibi saqiirkii majnuunkii safiihii ma ansaxay dabeena iyagiiba wixiiba lama baashiri karaan wixiiba iyagu lama baashiri karaan falaa tasixu ma ansaxayso wakaalatu sabiyin wa majnuunin ruux saqiira iyo ruux waalan wakaaladoodii ma ansaxayso inay wakiil noqdaan ilaa iyagiiyaaba sharcigu xayiraad kusoo rogo iyagiiyaanba naftoodii aan u tasarufi karin walamra'atin haweeney wakaaladeediina iyadana ma ansaxayso fi nikaaxi loo wakiisho walaa muxrimin ruux muxrima oo xaj u xiran yahay ama cumra ay u xiran tahay isagana wakaaladiisii ma ansaxayso fi nikaaxi loo wakiisho asna ma ansaxayo waxaas oo dhan walamra'atin fi nikaax masaladii hore maxay ahayd iyadaa wax wakiilanaysa ahayd si aan soo marnay nikaaxa tanna maxay tahay iyadaa la wakiilanayo haweeneydii in nikaax loo wakiisho ma ansaxayso qabuulan wa ijaaban qabuulka ma ansa maalan waxaa tihi war maanta howlaan leeyahay oo meesha gabadha laigula nikaaxinayo jaanis ma hayo ma aadi kare iisoo aqbal hiblaayoy nikaax adaan ku wakiishay hiblaayoy heblaan gabadha ku nikaaxiye qabiiltu iisoo dheh qabiiltu nikaaxahaa iisoo dheh adigan ku wakiishay ma ansaxayso qabiiltu nikaaxaha ma ansaxayso leanno iyadii nafteedii ma tasarufi kartaa iyadii nafteedii ayaan tasarufayn maadaama iyadii yaaba wakiil laga yahay oo weligeedii yaaba wakiil ka ah iyadii nafteedii ayaa nafteedii nikaaxin karin oo qofkay rabto intay u tagto war nafteedii waa kugu nikaaxay idiyaa ma dhihi karin oo tasaruf lahayn maadaama iyadaysan tasaruf lahayn inay marka qof kale iyadii la wakiisho oo lihaa qabuulka iisoo aqbal ama iijaabkii ma ansaxayso walaa muxrimin qof muxrimo xaj ama cumra ay u xihan tahana isagana wakaalashadiisii ma ansaxayso fi nikaaxi loo wakiisho qof muxrimahoo xaj u xihan yahay ama cumro u xihan yahay ayaad waxaad tidhi nikaaxa iisoo aqbal gabadhas laygu nikaaxinay meesha joogta iisoo aqbal ayaad tihi asagiiyaanba wax nikaaxsan karin intuu xajku u xihan yahay intuu xajku u xihan yahay ama cumrada u xihan tahay isagiiyaanba samayn karinba nikaax isaga hadduusan samayn kara adigana ma wakiilan kartid ma wakiilan karti wayaصix waxaa ansaxaya tawkiilu cabdin ay tawakulu tawkiil waxaa loola jeedaa bimacnaa tawakul waa tafciil bimacnaa tafacul tafciil loola jeedo bimacnaa tafacul wayaصix waxaa ansaxaya tawkiilu cabdin tawakulu cabdin addoonka wakiil noqoshadiisii asaga waa ansixi fii qabuuli nikaaxin nikaaxa aqbalkiisii inuu wakiil asagu ka noqdo addoonaa wuxuu wakiil ka noqonaa nikaaxa inuu soo aqbalo oo ansixi taas oo maalan tusaale ahaan waxaad tihi war maanta mashquulanahay gabaraa laygu nikaaxina addoonaad la hadli addoon iyo gabaraa laygu nikaaxina meesha ii tagoo qabiltu nikaaxa iisoo dheh qabiltu nikaaxaha lahu iisoo dheh ati addoonaad saxiixu lanno isaguba qabuulka waa ridi kara isagii qabuulka waa ridi dalaaquna waa ka ansixi jiray dalaaqa addoonkuna waa ka ansixi jiray ويصح waxaa ansaxaya tawkiilu cabdin ay tawakulu cabdin ayaa loola jeeda addoon wakiil noqoshadiisii fii qabuuli nikaax nikaaxa aqbalkiisii inuu asagu wakiil noqdo waa ansixi alruknu الثaalif rugniga saddexaad ee arkaanta wakaalashada ka mida almuwakalu fiihi shaygii laysku wakiilanayo shayga naftiisa sharcigu shuruudu u xadiday waxa laysku wakiilanayo wax walba wakaalo kuma ansaxdo wax walba biأyi nawci min alanwaac wakaalo kuma ansaxdo ashyaada qaybo ka mida ayuu sharcigu diiday in laysku wakiisho arugnu haaliث rugniga saddexaad almuwakalu fiihi waa shaygii laysku wakiilanayo wa sharduhu shardu lmuwakali fiihi shayga laysku wakiilanayo shardigiisa an yamlikahu shayga laysku wakiilanayo almuwakilu muwakilku waa inuu milkiyo waxa dadka aada u wakiilanayso wax horta milkigaaga waa inay yihiin haddaad tiraahid gurigaasaan kuu wakiil gurigaadan iska lahayn waayo gurigaasaan kuu wakiilsha gad de waxaadan shaqo ku lahayn qof wakiil ugama dhigan karti muwakalu fiihiga waxaa shardi ah an yamlikahu almuwakil qofka muwakilkaa waa inuu leeyahay milkan oo wilaaya ama waa inaad milki u leedahay ama ma ahana wilaayo waa inaad mas-uul ka tahay boosaskii agoontu ay leeyihiin nin intaad u dirto waad dhihi kartaa boosaska agoonta waan kuu wakiilshay soo iibi boosaskan adiga iska mid lakin wilaayaad leeda wilaayo ayaad ku leedahay adigaa mas-uul ka ah wa sharduhu shardu lmuwakali fiihi shayga laysku wakiilanayo shardigiisa an yamlikahu shaygaas almuwakilu muwakilku inuu milkiyo waa shardi falow wakala hadduu wakiisho bibayci cabdin addoon beeciisii hadduu qof u wakiisho addoonkaasoo sayamlikuhu uu milki doono lam yasixa ma ansaxayo waxaa tihi addoonka aan soo iibsan doono beeciisiyaan kuu wakiisha addoonka aan milki doono beeciisaan kuu wakiisha de ma ansaxayo horta wixii bal milki horta waxaan gacantaba kugu jirin qof uma wakiilan karto aw amase dalaaqi ama furiin ayuu u wakiishay aw dalaaqi man haweeney furiinkeedii ayuu u wakiishay haweentaasoo sayankixuhaa uu guursan doono lam yasixa ma ansaxayo wakaaladaas ma ansaxayso gabar dariiqa iska maraysa waxaa tihi gabadhaasoo aan guursan doono dalaaqeedii aan kuu wakiisha waa gabadhaadan shaqo ku lahayn gabadhaadan shaqo ku lahayn gabadha iska maraysa gabadhaas waddada marayso aan guursan doono furiinkeeda adaan kuu wakiisha ma ansaxayo de wixii horta ha kuu soo xero galaan w aad qofka u wakiilanaysa soo xero gala waa inay lam yasixa ma ansaxayo wa an yakuuna waa inuu shayga laysku wakiilanayo waa inuu ka mid noqdo miman miman dul waa inuu ka mid noqdo tadkuluhu mimaa ayaa habboon saasuu shaarix aleyhi miman alowlaa mima in laga cabiro saasaa fiicnayd ilaa wax hayru caaqila laga hadla waxaan caqli lahayn wa an yakuuna waa inuu shaygu ka mid noqdo mima ayiladii kii waa inuu ka mid noqdo tadkuluhu maaga alwakaalatu waxyaalaha wakaaladu geli karto waa inuu shaygu ka mid yahay waxaan wakaalo geli karinaa jira maxaa ka mid a falaa tasixu wakaaladu kuma ansaxayso fii cibaadati cibaado in laysku wakiisho maanta waa mashquulsanaya salaada casirka adaan kuu wakiisha iga dukun casirka adaan ku wakiisha iga duko ma ansaxayso cibaadaadka wakaalada kuma ansaxayso lanna waxaa weye cibaadada cibaadaadka waxaa lagu dhisay takliif in qofka la imtixaano shaksiyaddiisa inuu ilaahay addeecayo inuu ilaahay baari u yahay adigaa lagu imtixaani imtixaanka iskoolka ma ogol yahay in wakiil aad samaysato maalinta imtixaanka lagaa qaadayo haddaad tiraa hebelaa iga wakiila aaw maxaa lagu ogyahaba waxaa tahay haddii imtixaanka layska wakiilan karo oo tiraa hebelaa imtixaanka ii gelaya war adiga inaad jaahil tahay inaad caalim tahay oo maadadii aad taqaano si lagu ogaana cibaadadana sidaas oo kale wey cibaadada haddii wakaalo layskaga noqonayo war adiga inaad ilaahay mudiic u tahay oo ilaahay baari aad u tahay iyo inaad faajir tahay inaad caasi tahay see lagu ogaana alcibaadaةu mabniyaة calى الاkhtibaar cibaadada waxaa lagu dhisay imtixaan wey shaksi walba waa ku imtixaanay cibaadadii inuu baari yahay iyo inuu faajir yahay aa lagu imtixaanay marka ma gelayso yani wakaalashada cibaadaadka ma gelayso وأn yakuuna شhaygu waa inuu ka mid yahay mima ayladiki tadkuluhu maaga alwakaalata wakaalada waxay gelayso waa inuu ka mid yahy falaa tasix wakaaladu ma ansaxayso fii cibaadatin cibaado wakaalada kuma ansaxayso ila الxaja wanaxwa sharcigu wuxuu ka soo reebay xajka ila الxaja xajku waa cibaado waana laysku wakiilan karaa laakiin hadde wakaalada xajkana shuruudan kusoo marnay adoo xoogla oo ordaya inaad qof dirsato oo tiraaho war sanadkan maaragtay xajka waa iska mashquulsanahay iga soo xaji inaysan ansixayn horaan usoo qaadanay wakaalashada xajka maxay ka ansixi ruux macduub ah ruux macduub oo caajis ah oo aan socsocan karin oo dhaqdhaqaaq fiican aan lahayn oo xajkii aan awoodi karin qof wuu wakiilan karaa shuruuday lahayd waan soo marnay falaa tasixu wakaaladu ma ansaxayso fii cibaadatin cibaadadii kuma ansaxayso ila alxaja xajkii maahan wa naxwahu naxwa alxaji iyo xajka wixii la midka ahaa maahan waxa xajka la midka maxaa loola jeedaa xajka waxa la midka waxaa loola jeedaa ka tawaabicihi uu kugu misaaliyey sheekhu tawaabic alxaj waxyaalaha xajka raacsanaayo waxyaalaha xajka raacsanaa maxaa ka mid a ka ragcatay alixraam qofka waxaanu hore usoo qaadanay xajka intaan la xiran maxaa ka horeyn jiray laba ragco laba ragcoo sunaha laga hormariya xajka intaan la xiran labadaa ragcana waa u wakiilanay qofkii kaa xajinaya adigoo caajisa maxaad u xajisay xajkii inuu kaa xajiyo haddama xajkii markuu xajinayona inta uusan xiran xajkii laba ragcoo dukana labada ragco tawaabiculxaji yaa la yidhi xajka iyaguna raacsan yihiin waxaa kaloo tawaabiculxaji ka mid a ragcatay dawaaf qofkii xajka aada u wakiilatay markuu dawaafo maxaa laga rabaa oo dawaafka uu dhameeyo dawaafka sunooyinkiisa maxaa ka mid ahaa waan soo marnay ragcatay dawaaf laba ragcoo sunaa inuu tukado labadaas ragcadood sunaa waxaa la yidhaha tawaabicu lxaj wixii loo wakiishay ka mid yihiin wixii loo wakiishay laakiin laba ragcoo iyagu madax bannaan ma ahane waxay soo hoos galeen xajkay ku jiraan xajkay ku hoos jiraan tawaabicu lxaj ale walaa fii shahaadatin markhaatigiina wakaaladu ma gasho markhaatiga layskuma wakiilan karo iyo wasaa'ir اlaymaani dhaariyaalka dhammaantood layskuma wakiilan karo walaa fii iqraarin qiritaanka wax lasoo qirana iyadana ma gasho oo kuma ansaxayso wakaalada walaa fii nadrin nadar dhexdiisana wakaala ma gasho waxyaalaha sharcigu uusan uusan ogolayn in laysku wakiisho waxaa ka mid a shahaadadii markhaatigii waxaad tihi maanta mashquulaan ahaye arrinkan aniga xogtiisa ogaa oo markhaati ka ahaa maxkamadda adaanku wakiishaye hor istaago wakiil iga noqo markhaati ka ceygii ma ansaxayso markhaati wakaalada kuma ansi leanno markhaatiga waxay u baahan tahay waxyaalo daqiiq oo aada u qarsoona la waraysana qofka shaahidka ah rubama waxaa dhici karta qofkan wakiilka ah inuusanba waxba ka ogeyn sida ay wax u dhaceen war loo soo sheegana ammaano ma galo oo waxaa dhici karta sidii daqiiqa ahaa inuusan wixii u gudbin karin shahaadada marka kuma ansaxayso wakaalo wasaa'ir اlaymaani dhaaryaalka dhammaantoodna kuma ansaxayso maala dhaaraa lagu yiri waxaa tiri aniga mashquulan ahaye hebelaa wakiil iga ah dhaartii hebel dhaar layskuma wakiisho dhaarta nafteeda waa mabniya calى الاkhtibaar dhaarta nafteeda waxaa lagu dhisay imtixaan qofku ilaahay inuu weyneynayo oo ilaahay uu uga baqayo been uusan ku dhaaranaynin ilaahay uu ka heybeysanayo rabbi uu ka xishoonayo waa qeyb cibaadada ka mida sidaas awgeed iyadana kuma ansaxayso dhaartii in qof loo wakiisho walaa fii iqraarin qiritaankii dhexdiisana wakaaladu kuma ansaxdo maalaad rabtaa ama cuquubo ama qisaas waxuun baad rabtaa inaad qirto markaas waxaad tihi maxkamadda tagoo adaanku wakiishaye waxaas iga soo qir adoo wakiil iga ah hebel intaasoo lacaga inuu igu leeyahay hebel inaan dilay igu soo qir ma ansaxayso iqraar isagana layskuma wakiisho walaa fii nadrin nadarka dhexdiisana iyaduna wakaaladu ma gasho waxyaalaha wakaaladu aysan gelaynin waxaa ka mid a nadarka waxaan ku wakiishay inaad nadar iga samayso oo maxaan idhaha haddii ilaahay icaafiyo saddex maalmoodaan ilaahu kuugu nadri inaan kuu soomayo dheh adaan kuu wakiishay nadarku waa qeyb cibaadada ka mid ah cibaadana layskuma wakiisho cibaadana layskuma wakiisho wa an yakuuna waa inuu yahay shayga laysku wakiilanayo macluuman shay la og yahay min bacdi اlwujuuh wejiyaalka qaarkood waa in laga og yahay wejiyaalka qaarkood maxaa loola jeedaa ugu yaraan macluumo waa in laga haysto xoogaa faham guud waa in laga haysto shayga laysku wakiilanayo haddii qofku wixii loo wakiisho hadduusan garanayn ka war waa ku wakiisha iska tiri ama waxaa tiri wax walbo arrimahayga ka mida waa kuu wakiisha de arrimahaagu waa badan yihiin arrimo badanaa iska jira waxaan xataa wakaalada ku ansaxayn ayaa iska jira waa kuwe wax walba arrimahayga ma ansaxayso iyadana wax walba arrimahayga ka mida ayaan ku wakiishay ama waxaa tiri waa ku wakiishayo war waxa maxaad ii wakiilatay maya adiga waa ku wakiishay ma ansaxayso waxa waa in la caddeeyo macluum min bacdi lwujuuh وأn ykun waa inuu yahay shayga laysku wakiilanayo macluuman shay la og yahay min bacdi الwujuه wejiyaalka qaarkood waa in laga og yahay cilma yaqilu bihi اlgarr cilmiga uu jahligu ku yaraanayo oo khiyaanadu ay ku yaraanayso waa in la og yahay بأn yadkura min awsaafihi maa laa budda minhu fii tamyiizihi waa inuu shayga tilmaamihiisa uu sheego waxyaalo uu ashyaada kale uga soocmi karo waa inuu yihah nikaaxan kuu wakiishay gabadhayda heble heble la yihaaho inaad hebel ku nikaaxiso ayaan kuu wakiishay alaabtaa inaad ii soo iibiso ayaan kuu wakiishay booskayga halkaas ku yaalla inaad ii iibiso ayaan ku wax un waa inuu sheego nooc caddayn ah waa inuu sheego falow wakalahu hadduu shaksigii u wakiisho bikulli qaliilin wa kaiirin wax walboo yar iyo wax walboo badanba wakiilaad iga taha lan tasixa wakaaladaas ma ansaxayso wuxuu yidhi wax yar iyo wax badanba wakiilaad iga taha ma ansaxayso lanna waxyaalo waxaa jira aan wakiil laysaga noqon karin walow wakalow hadduu u wakiisho shaksigii fii shiraa'i cabdin addoon soo iibintiisii ayuu u wakiishay addoon iisoo iibiyo bayana waa inuu caddeeyo nawcahu nawca alcabdi addoonka noociisa waa inuu caddeeyo ilaa litijaarati liajli tijaara ganacsi dartiis in loo soo iibinayo maahane addoommada laga ganacsanayo inay yihiin ma ahane laakiin addoon kuu shaqaynayo guriga ka shaqaynaya haddaad ula jeedo waa in addoonka la sheego noociisa addoon iisoo iibiye ayuu u wakiishay addoon iisoo iibi hadduu u wakiishay bayana nawcahu addoonka noociisa waa inuu caddeeyo addoon carabiya miya cajami miya xabashi miya nin miya naag miya mid maaragtaahay dacfi ku jiro miya mid xoogla miya noocuu yahay waa inuu caddeeyo waa addoon hadduusan tijaaro ahayn ilaa litijaara inuu ganacsi ula jeedo mahan ama addoonku hadduu addoon addoon tijaara hadduu ula jeedo tijaara maxaa loola jeedaa waa addoon lasii kala yacni lala sii kala wareegayo ganacsi loogu talagalay oo markaad soo iibsato hore suuqaadna aada ugu xirayso si hadhow lagaaga soo iibsado taasay hadday tahay falaa yushtaradu lama shardinayo dikru shayin min dalik inaad markaa sheegto inuu haween yahay inuu xabashi yahay inuu carabi yahay inuu cajami yahay waxyaalaha in loo banbaxo la wixii waa iska tijaari addoon uun tijaarada u fiican oo lacag laga heli karo aa kugu filan ila adigu guriga inuu kuu joogo ma doonayso gacantaada inuu kasii baxaad rabtaa addoon uun tijaarada ku fiican iisoo iibi الرgن rgنiga rgنigaasoo الرaaبع aفرaad الiijaaب iijaaب iijaabkaasoo min الmuwakili waa hadal ka socda qofka wax wakiilanayo qofka wax wakiilanaya waa inuu hadlo oo muxuu leeyahay kawakaltuka waa ku wakiishay saas waa inuu ku dhawaaqo waan ku wakiishay walaa yushtaradu lama shardinayo alqabuulo aqbal lama shardinayo bilafdi dhawaq inuu ku aqbalo shardi ma aha wakiilku qabiltu inuu yihaha shardi ma aha shardigu muxuu yahay muwakilka qofka wax wakiilanaya un baa shardiga inuu yidhah waa ku wakiishay laakiin qofka wakiilka ah inuu hadlo uu yidhah waa aqbalay waxba shardi ma aha walidaalika haddii haweeney maalan haweeney haddii weligeedii uu yani ku yidhaaho waan kuu wakiishay inaad hebel ku nikaaxiso ayaan kuu wakiishay weligeediyaa ku yidhi hadduu ku yidhaaho waa kuu wakiishay gabadhan hebel inaad ku guuriso sheekii inuu yidhaaho la wakiishay qabiltu waa aqbalay ana wakaaladii shardi waxba ma aha hadduu ku dhawaaqana dhib ma laha laakiin hadduu iska aamuso waa mafhuum waa layska ogyahay qabiltu waa layska ogyahay waa mafhuum laakiin uu ku dhawaaqo sheekii shardi ma ah hiblaayo waxaan kuu wakiishay inaad hebel ku nikaaxiso weligiyaa ku dhahayo haddaa iska aamusto sheekii adigu ah bis nikaaxi saxiix qabiltu shardi ma ah ilaa axkaamu lwakaalo o dhan waa isku shuruud sawaaء kaanat اlwakaalatu fi اnikaax aw fi اlbeyc aw fii gayrihima wakaalada nikaaxa iyo wakaalada beeca kulli isku axkaami isku mid wey الركن الرابع الإيجاب إيجابه إيجاب كاسو من الموكل هذا الكأ هذا موكلك وذلك وكلتك واكو وكيشي ولا يشرد لما شرديه القبول أقبل باللفظ دوق إنه أقبله وحب شرد معه ولا يصح مع صحة تعليقها تعليق الوكالة وكالة كحيردين بشرد وكالة الشرد إن لوحره ما أنصحه وكالة إن شرد لوحره ما أنصحه هي توقيت ومثلا waxaa tiri إذا جاء رمضان فقد وكلتك بشرط رمضان markuu yimaado markaasaan ku wakiishay ayaa tiri ma ansaxayo walaakin loo wujida laakiin haddii shardigii la helo lacal hadduu shardigaas u yeelo uu yidhaha bisha ramadaan markii la gaaro ayaan ku wakiishay saas haddii la yidhaha saxa tasarufuhu shaksigaas tasarufkii uuse tasarufulwakiil wey wakiilka tasarufkiisii waa iska ansixi inkastoo haddana shardigii uu khilaafay haddana tasarufkii waa baatil ma la dhahayo ramadaan hadduu yimaado waxaan kuu wakiishay neefka inaad ii soo iibiso lacagta neef iigu soo iibi ayuu yidhi neefkiiu soo iibiyey tasarufka waa baatil maya maya baatil ma aha shardigaa soo khilaafay allah subxaana